أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinku gohnana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya wilaayada baay ayaa soo bandhigtay sarkaal iyo askarta aybeen ah oo kasoo baxay safka murtadiinta maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa xabsiga dhigay kalluumaysato yemaniyiin ah xilli maamulkaasi uu dowladda xabashida etoobiya u saxiixay qaadashada badda soomaaliya mid ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada hoose ayaa wilaayada ku wareejiyey xoolo nool oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi kulan u dhexeeyey wilaayada galgaduud iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi iskoorimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xamlada dacwiga ah ee irshaad lumah ilaa sabiili irshaad ayaa si dardar leh kaga socotay wilaayaadka jubbada dhexe iyo hiiraan أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo dhan howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen saldhig murtadiintu ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha degmada dhuusamareeb ee wilaayada galgaduud shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanada danow burculow iyo arboorka degmada baraawe mujaahidiinta ayaa laba qarax ku weeraray maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa gudaha degmada ceelwaaq ee gado waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah wilaayada baay ayaa soo bandhigtay sarkaal iyo askarta aybin ah oo kasoo baxay safka murtadiinta xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya walaal cabdifataax rooble cabdi waxaan ku tirsanaa maamulka awdiinle baa xibin ka ahaa xibinteena maalid baa yaad xasan cabdilhaadhiif yarow yalyale degmada buuri hagaabay koqooy marneeda kolleyba ciidamadaasaa ka tirsanay maxamed ciidin malakale waxaan ka imaaday degmada gasaadheero codadkaas dhegihiina kusoo dhacaya waa sargaal iyo askar ka tirsanaa maamulka ridada ugu magacaaban koonfur galbeed oo iyagoo taa'ibiina lagu soo bandhigay degmada buula fullaay iyo deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhabo cabdifitaax rooble cabdi waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ee ku sugan deegaanka awdiinle ee wilaayada baay waxaana muddo siddeed sano iyo toddoba bilooda murtadiinta awdiinle uu u qaabilsanaa dhanka maaliyadda isagoo taayib ah ayuu soo gaaray deegaanka iidaale ee duleedka baydhabo halkaasoo wilaayada ay kusoo bandhigtay maxamed aadan macalin kalar waxa uu isagana ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed ee ku sugan degmada qansax dheere waxaa isagana lagu soo bandhigay isla deegaanka iidaale ee duleedka baydhabo xasan cabdilatiif yarow waxa isagana uu ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada koonfur galbeed ee ku sugan degmada buurxakabo ee wilaayada baay waxaana isagoo taa'iba uu soo gaaray degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada sargaalkan iyo askartan ayaa markii toobada loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus xasan cabdilhaadhiif yarow yalyale degmada buuri hagaabay koqooy marneeda kolleyba ciidamadaasaa ka tirsanay daraawiishta muddo kolleyb sagaal sana camal aa ka tirsanay kolleyba marneed intii ana goro wadeey oo marleed intaas ana ka jiray miilas ka tirsanayna antungley marleeda ka akayti saadaan ilaahay la roogona marleeda dadkaas aniyoo berishal ana ini ana manaha shacab marneed iska kamid nagada oo marneeda umato ilaahay sidii ku nool anana ka noolada iyo marneed go-aanka e hata boolfulaa koy manaha saasi kadaalika lang anay dhibaata o maaragnaada lang manaha oo wanaag ilafadoo maaye lan dhibaatada imanaha oo hatisadayo marneed ooni dhibaatay oo dhan ma aragnayba walaal cabdifataax rooble cabdi waxaan ku tirsanaa maamulka awdiinle baa xibin ka ahaa xibinteena maalid baa yaad marka maalidan ka tirsanaa arka waxaan la shaqeynaya muddo sideed sano iyo toddoba bilood baan la jooga maamulka awdiinlan ahaa awdiinlan ka- ka shaqeynahay marka baydhawaan hoos tegayna marka waxaan go-aansaday inaan iska dhaafo oo shaqadaas waxaan iska dayo oo xaafadeydan ku laabto carruurtayda iyo maaragtay xaaskayga dunyadeyda aan qabsado baan baan go-aanka ku hara ugaasaan lasoo xiriiray marka ogolaashaan ka helay shalay markii ahayd toban iyo kow saa markii ahayd baan idaal imaaday maxamed iidin malakalar waxaan ka imaaday degmada gasaha dheero ciidanka daraawiishta degmada gasaha dheere ka hisaabsanaya maantana waxaa la joogay muslimiin ayaan la joogay ciidan umahadsanin walaalnimaday sufayle ayn dhoohayn gacmo furan hay dhoohayn isdhagamaanay reer dhibaatada kasoo hay dhiblay obi kasoo hay ka hadi gaalnimadii oo ka haday meel eraabisa seena muslimiinta ishe unkunagado hool in la faylaate wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey martigelinaysay saraakiil iyo askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kuwaasoo soo dhoweyn heer sare ah ay wilaayada u samaysay mahadsaned abu xasaan maamul goboleedka shabeella dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa xabsiga dhigay kalluumaysato yemaniyiin ah xilli maamulkaas oo dowladda xabashida etoobiya u saxiixay qaadashada badda soomaaliya cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan ayaa saacadihii lasoo dhaafay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ka sameeyey howlgallo raaf ah oo ay kusoo qabqabteen kalluumaysato yemaniyiin ah oo ka jallaabanayay xeebaha badda cas ee waqooyiga soomaaliya maamulka ridada somalilan oo horey dowladda xabashida itoobiya ugu saxiixay inay qaadato qeybo ka mid ah xeebaha soomaaliya ayaa waxa uu kalluumaysatadan yemaniyiinta ku tilmaamay kuwa badda xadaya islamarkaana si sharci darro ah kaga kalluumaysanaya xeebaha muuqaallo bahdilaad u muuqda ayay kasoo duubeen kalluumaysatada yemaniyiinta ah iyagoona sheegay inay hadda ku hayaan mid ka mid ah goobihii loo saxiixay inay saldhig ka samaysato xabashida mid ka mid ah saraakiisha ciidamada maamulka ridada somalilan ayaa ka hadlay tirada kalluumaysatada ay gacanta kusoo dhigeen isagoona sheegay inay maxkamad geyn doonaan ciidanku wuxuu galay howlgal wuxuu ka sameeyey badda howlgalkii waxaan ku soo qabannay doombuuna iyo laba jelbadood ay wadato waa waxay xadayeen badda waxay ka yimaadeen yaban muddoba waan daba soconnay ciidanku wuxuu ku guulaystay doontaa buunkaa iyo laba jilbadood ay wadatay dadka saaraayna waxa weeyaan saddex iyo toban howlgalka kadib dabayle kadib roobab kadib ciidanku wuxuu ku keenay saldhigga labaad ee saylac Ee, waxaanan horgeyn doonnaa sha allaahu baadhis kadib markay baadhistu noo dab- dhammaato waxaan horgeyn doonnaa hay-adaha sharciga u leh ayaan horgeyn doonnaa sha allaahu maamulka shahadalla dirirka ee somalilan ayaa horey ugu saxiixay qeybo ka mid ah xeebaha badda ee waqooyiga soomaaliya dowladda xabashida itoobiya oo ah cadowga muslimiinta soomaaliyeed taas oo sida ay sheegeen ay ku bedesheen aqoonsi dal madax bannaan oo ay ka helaan xukuumadda nasaarada ah ee itoobiya mahadsanid cabdiqani mid ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbada hoose ayaa wilaayada ku wareejiyey xoolo nool oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wuxuu ahaa kulan ballaaran oo beesha harti ee degta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay hadiyado ugu wareejinaysay mujaahidiinta waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada iyadoona ujeedka uu ahaa in tiro geelaha ee beesha wilaayada u marsiiso ciidamada ribaadka iyo jihaadka kula hortaagan cadowga allah kadib munaasabad ka dhacda deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo ayay beesha harti wilaayada ku wareejisay geelan iyadoona uu kala wareegay maamulka wilaayada oo matalaya ciidamada ku jilbi xiran furimaha ay hadiyadahan kaga imaanayeen dhanka beesha harti munaasabadii geelwareejinta ee hadiyadda lagula guddoonsiinayay ciidamada mujaahidiinta waxaa hadaljeedin ku lahaa oo ku sugnaa suldaanka beesha harti ee jubbada hoose suldaan sharmaarke cali jaamac xafladan munaasabadan qiimaha badan reerka uu soo agaasimay beesha harti degto jubbada hoose ee insha allahu tacaala xoolaha ay ku wareejinayaanna ay tahay xoolo tabarucaad ah oo infaaq fii sabiililahi ay ugu deeqeen walaalahooda mujaahidiinta safka hore taagan ee ugu deeqeen xoolahaasoo tiradooda guudna ay tahay toban neef oo geela aad aragtaan geela halkaa taagan ku wareejiyeen walaalada mujaahidiinta safka hore taagan insha allahu tacaala intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa walaayada si guud jubbada hoose ugu horeeyo waaligeenna sheekh axmed abu yoonis iyo makaatibtiisa kala dugan insha allahu tacaala halkaa waxaan ka caddaynaynaa annagoo ah beesha harti kuna hadlayo afka suldaanka ee in aan garab iyo gaashaan u nahay mujaahidiinta naf iyo maalna aan la garab taagannahay in badanna aan ballanqaadnay sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay cabdulaahi sahar ilkacse oo ka mid ah waxgaradka beesha isagoona ballanqaaday inay tani hordhac u tahay hadiyado kala duwan oo beesha harti ay u diyaarisay mujaahidiinta sidoo kale waxaan ku bixinnay xoolo degmada badhaadhe oo aan ku wareejinay waaligeeda sidaasoo kale xoolo ari iyo geelba leh xoolahaasna waxaan u bixinnay fii sabiililaahi baan u bixinnay infaaqan wa iftiqaalan baan u bixinnay naf iyo maalba inaan bixinna ilaahay baa nagu waajibiyey saasaanan u bixinnay walaalaha iyaga furinta ku jirana inaan kula jirno haddaanu nahay beesha harti inay ogaadaan inaan furinta kula jirno oo garab taagannahay oo naf iyo maalba la garab taagannahay jihaadka inaan ogeysiinno ay ku seexdaan geelaan ma ekaanayso harti wuxuu bixiya kan uguma dambaynahayo waa kii ugu horreeya wuu soo socdaa waan isdaba joogaa waa insha allaahu naf iyo maal waxaan leenahayna waxaan la garab taagannahay jihaadka munaasabaddan ee beesha harti ee degtay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mujaahidiinta ugu wareejisay hadiyadda geela ayaa imaanaysa iyada oo qabaa'ilka iyo qeybaha bulshada ay u tartamayaan garab istaagga jihaadka iyo kaalinkooda ku aadan caragelinta kufaarta iyo dablilfyadooda murtadiinta iyaga oo dhanka kale isbarbartaagaya wiilashooda dagaalka shareecada lagu difaacaya kula jira cadowga allaah beesha harti waxa ay ka mid tahay qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega gobollo badan oo dalka ka mid ah deegaanada ay degto beeshan ee wilaayada jubbada hoose waxaay amni iyo nabadgelyo ku haystaan kudhaqanka shareecada islaamka iyaga oo si la mid ah bulshooyinka kala muujiyey heerka qanacsanaantooda marka laga hadlayo nidaamka uu hagayo ee islaamka si ka beddelan dhagaraha uu cadowga u soo maleegayo muslimiinta waxaana farxadda ay ku naaloonayaan ka markhaati kacaya sida ay ugu midaysan yihiin isgarabataaga mujaahidiinta iyo kabaraaw qaadashada cadowga kuwaasoo sidoo kale baaq u diraya inay digtoonaadaan dadka iyaga ku nasabka ah ee ay gaaladu dagayso mahadsanid abu ayman kulan u dhexeeyay wilaayada galgaduud iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya wuxuu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyay odayaasha nabadoonnada iyo waxgaradka jufada owradeen oo ka tirsan balweynta maxamuud hiraaba oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kulanka oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduuda iyo jufada xal ugu gaartay madmadowgii dhexyiiley kulankan waxaa barbar socday dowlad sharci ah oo duruus kala duwan ay ku qaateen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qeybaha bulshada jufada owradeen oo ka tirsan beesha maxamuud hiraaba gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban waxaana bayaankaasi madasha ka akhriyey mid ka mid ah odayaasha beesha jufada owradeen waxa ay ku heshiiyeysay in ay sii xoojiyaan garab istaagga mujaahidiinta iyo difaaca shareecada islaamka jufada owradeen waxa ay ka heshiiyeen dhammaan waxyaabihii yaryaraa ee madmadowga ahaa ee beesha ka dhex jiray jufada owradeen waxa ay ka soo horjeedaa in badda iyo beriga dhulka soomaaliyeed ay murtadiinta ka iibiyaan xabashida itoobiya iyo turkiga kuna bixin doonaan naf iyo maalba waxa ay caddaynaysaa in ay beri ka tahay murtadiinta beesha ka dhashay ee cadowga ka tirsan waxayna ugu baaqayaan in ilaahay u toobad keenaan oo gaalnimada ka soo baxaan intaasi kadib qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha ayaa ballan qaaday in naf iyo maal ay ku bixinayaan jihaadka ka socda dalka ayna ayadayaan warmutiyeedka kulanka ka soo baxay maadaaba ilmaha owradeen ay meesha isugu yimideen takhdiiqa ay isugu yimideen waa midnimo iyo diinta islaamku ay ku dhaqmaan wax walba oo madmadooba oo ku jiray way ka dhammaadeen waxaan isu sheegaynaa insha allahu walaayadana u sheegaynaa cadowga soo jiraayiga oo dalkeenna ku soo duulay inaan ka difaaci doonno haddii ilaahay idmo nafya maalna ku bixi doonno kuwa dekadaha dalka inay ka iibsadaan rabaan gaalada iyagana waxa weeye dalkeenna uma ogolin hadday dheeryihiin iyo hadday dhow yihiinba waxaan caddaynaynaa annagu inaan ilaahay haddow idmo walaayada garabkeeda inaan nahay nala maamusho mid naga dheer iyo midna joogtana aan adeecsannahay ilaahay inta ka sukayda ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay naqiib macni salaad gabeere naqiibka jufada waradeen ee beesha maxamuud hiraaba isagoo sheegay inay hirgelinayaan qodobadii ka soo baxay kulanka kana heshiiyeen khilaafaadkii dhex yiilay waxaan leenahay waxaan noo soo gebagaboobay haddaan nahay beesha habarowradeen wadatashi muddo socdo toddoba maalmood ah oo ay dhinac socotay dowro sharciya ayaa maanta noogu soo gebagaboobo bifadlillaahi wa manihi niqaash badan kadib iyo juhdi badan oo la bixiye kadib beeshu waxay soo saartay bayaan ka kooban toddoba qodob iyadaas ayay ku biisgaraysan tahay wixii beeshu u fadhiday oy ka niqaashayday waxay ku caddayday bayaankaas muddaday joogeen waxay ka heshiiyeen wax weyn oo khilaafuhu ma jirin wax yaroo madmadoobahay dhexdooda ku jiray ayay ka heshiiyeen waa ismarxabeeyeen waa iswalaaleeyeen iyadana horay uga gudbeen mahadsanid marwaan iskoorimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya dagaalo culus oo u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose dagaaladan oo si gaara uga dhacay inta u dhexaysa walaweyn iyo yaaq baraawe waxayna maleeshiyaadka ku dagaalameen muddo saacada ah dhinacyada dagaalamay ayaa guulo kala sheegtay mas-uuliyiin ka tirsan koox dardada ayaa eedan u jeediyey maamulka koonfur galbeed inuu weerar uu ku soo qaaday maleeshiyaadka murtadiinta ee loo diyaariyey la dagaalanka shareecada islaamka deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen waxaa muddooyinkii dambe maleeshiyaad ka abaabulayay murtad aamiin jeesow oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya isagoona fariimo goodina u diray maleeshiyaadka maamulka ridada koonfur galbeed oo uu ku sheegay inay dandaansi ay ku hayaan mahadsanid casaam xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socotay wilaayaadka jubbada dhexe iyo hiiraan aanu ku horumarno dhanka wilaayada jubbada dhexe iyo walaalka cusmaan axmed dhuuwow iyadoo qayb ka ah xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe si toosa ugu bilowday wejiga labaad ee xamlada taasoo ah nadwooyin ka qabsoomaya masaajidda waaweyn ee degmooyinka kuwaasoo ay ka faa'iidaysanayaan bulshada habeenadii khamiista iyo jimcaha magaalada jilib waxaa ka socday nadwooyin waxaana ka qayb galay oo kelimaad ku lahaa mashaa'ikh kala duwan sheekh jaamac cabdisalaam waxa uu si faahfaahsan bulshada ugu bayaaniyey mowduuca alwalaa walbaraa oo ka mid ahaa waxyaabaha xoogga ay saaraysay xamlada ka socotay wilaayada diinta islaamka ilaahay beyd buu ka cabiray uniya alislaamu calaa khamsin beydka islaamiga ahee la soo gelayay ninka inta ka tegey mid gaalaan galayaa yidhi waxa uu galay waa guur caarcaaro wey meel daran buu mooday inay wax ka jiraan jahanamo ayuu mataqaanaa ku bedeshay jannadii ilaahay iyo raalli ahanshiisa caro ilaahay baa kaas ku dhacday nin munaafiqa maaha nin kale gaalo kama weli yeesho qaala tacaala bashir almunaafiqiin munaafiqiin ugu bishaareey biana lahum cadaaban aliiman cadaab adag inuu jiini leeyihin aladiina yattakiduuna alkaafiruuna awliyaaa min duuni almu'miniin waa kuwa mu'miniinta ka soki ka dhigta gaalada xigta ka dhigtee ayabtaquuna ma waxay rajaynayaan cindahum agtooda alcizata fa ina alcizata lilahi jam ciziga dhammaantii ilaahay baa iska leh warka mu'miniinay kafarada ha ka samaysaneen xigta iyo jaal mu'miniinta ka sokay aturiiduuna war ma waxaad rabtaan an tajcaluu lilaahi calaykum suldaanan mubiina inaad ilaahay dushiina uga yeeshaan xujo caddow idinku cadaabo oo jahanamo idinku geeyo miyaa rabtaan war gaalo ka jooga xigtaha ka dhiganin war waa laydinka digayaa ka jooga war ka jooga qaala alimaamu dabri raximahu llahu ibnu jariir dabri ay laa tuwallu lkufaara war kufaarta ha ka weli yeelanina fatu'aasiruunahum aada xoojisaan min duuni ahli millatikum dadka idinla diintaa sokadooda inaad iyaga xoojisaan si muslimiinta loo jebiyo wa diinakum fatakuunuu markaad ahaataan kaman awjaba lahum annaara min almunaafiqiin kuwii naarta loo waajibiyey oo munaafiqiinta oo kale markaa aad noqotaan sheekh cumar xayaakalah ayaa isagana ka hadlay tarbiyada carruurta iyo waajibaadka saaran waalidiinta ilmuhu kayru mukalaf weeye aabbaha la rabaa inuu doorashada keeno oo meesha wanaagsan uu dooro haddii kale goordhu xujo ayay kuu noqon lidaalika waxaa waajibka ah hooyooyinka iyo aabbiyaasha inay ilaahay uga baqdaan subxaana wa tacaala aqwaashoodii iyo afcaasha ay carurta kula macaamilhayaan maxaa yeelay haddii aqwaashaada iyo afcaashaadu ay goordhu iskhilaafto waxaad noqonaysaa kuwuu allah yidhi subxaana wa tacaala lima taquuluuna maa laa tafcaluun baad noqonaysaan ilaahay nabiyullaahi saalix shacayb isagoo ka warbixinaya ku alla wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa annaakum canhu in uriidu ila alislaax caruurtu inay nabad keliya inagu arkaan oo dayaano iyo akhlaaq iyo dhowrsooni iyo xishood iyo edab iyo ixtiraam sifaadkaa inay aabbaha ka qaataan baa la rabaa intuuna bannaankaba u sabr degmooyinka kale ee wilaayada ayaa si lamid ah waxaa ugu qabsoomaya nadwooyin qayb ka ah xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo markaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u muuqata mid heer gabagaba ah soo gaartay mahadsaned dhowow iminkana dhanka wilaayada hiiraan iyo walaalka nuur cali warsame abushayba degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan waxaa si quman uga socda xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyadoona lajnada wilaayadu ay u xilsaartay xamlada socdaal ay ku mariyaan deegaanada kala duwan ee wilaayada kulan u dhexeeyey wilaayada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay tuulada nasare ee hoos tagta deegaanka mukayle waxayna lajnada bulshada ku dul akriyeen xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay qodobka saddexaad waxa waaye deegaanka nasarada mukayle hoos taga inaan ka xaqiijino insha allahu tacaala bulshada muslimkaana aan u sheegno muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan inaan laga ganacsan karin karaama doorkii iyo wax walba oo nafta bini aadamkaba wax ka bedela caqligeeda inaan laga ganacsan karin qodobka afraad waxa waaye maraq digaaga ama maraq jumbaha ama kan hadda loo bixiyo berismaceeyaha saddexdooda waa marka la isku daro waa mamnuuc waxaana ay keenaan cudurro fara badan ayay keenaan ganacsatadana waa ka mamnuuc inay meelahooda ku gadaan bacdu marka sidaa darteed waa mamnuuc waxgaradka iyo odayaasha bulshada tuulada nasra oo la hadlay idaacadda islaamiga landulus ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan xamlada ayna dhaqan gelinayaan qodobada la faray insha allah waxaan joognaa tuulada nasara oo hoos tagta muxaafadada mukayle oo degmada mukayle ilaahay baa ku mahadsan waxaa ina soo gaaray xamladii dacwiga ahayd ee lagu magacaabay irshaad ulumma ilaa sabiili arashaad shicaarkeedana uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati ilaahay baa ku mahadsan si guud ayaa dadka ugu faa'iidaysteen waa mahad ilaahay subxaanahu watacaala ina sameeyey ina siiyey annagana waa ka mahad celinaynaa khaasatan waxaan ugu mahad celinaynaa umarada xarakatu shabaab almujaahidiin iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay waxyaabaha nagala hadlay waa badnaayeen waxay iskugu jirtay manhiyaad iyo ma'muuraad wax lays amray iyo wax layska reebay wixii oo dhanna si guud waan qaadanay waxyaabaha marka layska reebay waxaa ka mid ahaa ragga iyo dumarka inay mootooyinka wada raacaan laba lugooda ah sida maraq digaaga oo kale waxyaabo badan ayaa nagala reebay wixii oo dhan waan qaadanay tuulada nasare ayaan joognaa oo hoostagaysa muxaafadada mukoyla hoostagaysun ilaaha ku mahadsan culammada oo noo keenay awaamir fara badan oo dhan kastaba kala taabanayso marka saas daraaddeed insha allahu sida hadda marka waxaa laga raabiyey waxaa kamid ah alikhtiraadu bayna alrijaali wannisa in marka marka ay isku dheemaan ragga iyo haweenka mootada laba lugooda isku dheemaan oo isla raacaan waa naga reeb waa nooga keenay khayr alla siiyo marka waxaan waana qaadanay insha allahu anigoo odayaasha nasara cumar cali insha allah allah xuseeye allah barakeeye walaayada mukoyle waan soo gaartay waana mahadsan yihiin si alla darteed aan u qaadanay waana ka shaqaynaynaa insha allah waana suuli doonaa allah nagu garab gale marka xarakatul shabaab waa mahadsan tahay dacwadii soo fartay iyo walaayadii uu soo fartay oo noo keentay kulliba waa maalkaas ilaahay aa gudaa waana uu abaal lahaynaa annana waan deennahay beesha odayaasha maasha allah dacwada marka inuu gudan aanu ku dadaalno saasaan isku dayaynaa tani oo markii waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guleed abuunabhan uu ku dhawaaqay xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi ka socda nadwaad diini ah oo aan kala joogsi lahayn dacwad shaaric iyo kulamo lala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo qayb ka wada xamlada dacwiga ah wilaayaadka islaamiga ah sida wilaayada islaamiga jubbada dhexe wilaayada islaamiga jubbada hoose wilaayada islaamiga gedo wilaayada islaamiga baay wilaayada islaamiga bokool iyo wilaayada islaamiga hiiraanba waxaa si guud kaga socda xamlada dacwiga ee kal hore lagu dhawaaqay taasoo shacabka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadku si diiran ay u soo dhoweeyeen mahadsanid abushayba warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh